qofkaas ama maaragtay naaqis ilimaan ha noqdo ama taamul imaan ha noqdo ilaa waxa uu ku muujiyo oo ah islaamka sharaa'icdiisa dayaaca ama tadyiica uu ku samaynayo sheikha la yihaahdo isxaaq ibn mansuur ilkawsaj ayaa wuxuu weydiinayaa kelimad aada iyo aada u qiimo badan oo faqradeena khuseysa sheikha la yihaahdo isxaaq ibn rahuya wuxuu leeyahay isxaaq ilkawsaj qultu liisxaaq isxaaq ayaan waxaan ku yidhi ibn rahuya hal hal liliimaani muntaha iimaanku meel uu ku idlaada ma uu leeyahay xataa nastadiica ilaa aan ka awoodno an naqul inaan idhaahno almar-u qofku mustakmilu liimaan iimaankii mid dhamaystirta weeye qaala wixii laa ma odhanayna maaragtay iimaanku halkaasuu ku idlaanayaa liana jamiica daacati daacada idil ahaanteeda min aliimaani iimaanka ayay ka mid tahay falaa yumkinu suurtagal maahan an nashhada inaanug inaan uga markhaati kacno biistikmaalin kaamil ahaansho liaxadin qofna ila alambiyaa ambiyada ambiyada mooye suurtagal maahan qof aan ambiyada ka mid ahayn inaan dhahno iimaankiisu waa kaamil aw man shahida lahu alambiyaau ama cid ambiyadu ay uga markhaati kacday biljannati jannadii maaragtay inay gelayaan liana alambiyaa ambiyadu wain kaanuu haba ahaadeen ambiyadu adnabuu kuwa dambaabay faqad gufira dalika adanbu dembiga ayaa loo dhaafay qabla an yukhlaquu intaan la abuurin ka hor hadalkaa markaa wuxuu maaragtay uu tusinayaa uu nas ku yahay isxaaq isxaaq ibn rahuya inuu leeyahay suurtagal maahan qofka iimaan xaq ah in looga markhaati kaco ilaa ambiyada iyo qof ambiyadu ay jannada uga markhaati kacayn mooye hadalkaasna waxa weeyaan wuxuu ku waxaa warinaya sheikha la yihaahdo alkhalaal kitaabkiisa assunna sanadkiisuna waa saxiix mujaladka awalka safxada shan boqol sagaal iyo lixdan ayuu maaragtay hadalka uu ku warinayaa marka faqradeedani ayuuna maaragtay aanu maraynay oo ah qofna inaan maaragtay xaqiiqatul iimaan aan looga markhaati kacayn ilaa sharaa'ic lislaam oo dhan uu maaragtay uu kala yimaado ayaa hadalkaasu maaragtay aada iyo aada uusii xoojinayaa macnihiisina uusoo usuu tawdiixinaya marka taasuna waxay tusinaysaa caqiidadii ahlu sunnaha ama ahlu xadiidka oo ay yidhaahdeen marnaba ma ay dhacayso in la yihaahdo ana mu'minun xaqan ama maarata in la yihahdo maarata fulan waa mu'min xaq ah ama in la yihahdo maarata fulanun waa maaratay fulanun mu'minun cinda allah aw fulanun mu'minun albatta alfaadaasoo dhana waa alfaad waxa weye hayru waarida can aimati alxadiid marka waxa weeye waxaan ku kaaftoomeynaa qofka daahirkiisa inuu maarata mu'min yahay in looga markhaati kaco haddii maarata wax xumaana aan lagu ogeyn marka haddii xumaan uu ku dhacana waxa weeyaan waa mu'minuun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi sida ayay maarata yihahdeen muxadisiintu anakuna waxa wey calaa hadihi shaakila wa calaa hadihi ariiqa ayaan ku soconaynaa amaa in la jazmiyo oo la yihaahdo qofkani waa mu'min xaq ah waa madhabu waa madhabu almurji-a oo maaragtay qofka faajirka iyo qofka saalixa ku simeeyey xataa maaratay ambiyada iyo maaragtay awliyada kaleeto iyo maaragtay xataa malaaigta iyo dadka cusaada fujaartooda faajiriintooda dhammaantood lahaa maaratay iimaanka oo ay ku siman yihiin madhabkaasna waa madhab butlaankiisu uu daahir yahay madhabka xaqa ahina waxa weeyaan waa sida imaam albarbahaari uu maaratay masalada u taqriiriyay uu leeyahay walaa nashhadu liaxadin bixaqiiqati aliimaan xataa yashhada bijamiici sharaa'ic alislaam fain kasara fi shayin min dalika kana naaqisa aliimaani xataa yatuuba marka sidaa ayaa wuxuu yahay madhabka maarata saxiixa ah oo maaragtay ahlulxadiid dhammaantood ay maaragtay kelimadoodu ay isku itifaaqday raximah llah wsalaatu calaa man maata min ahli lqiblati sunat almarjuumi wazani wazaniyati wاladii yaqtulu nafsahu wagayrihi min ahli lqiblati wsakraani wagayrihi asalaatu calayhim sunna wuxuu leeyahay alimaam albarbahaari raximah ullah wasalaatu salaadu calaa man maata qofkii dhinta oo lagu tukado oo min ahli lqiblati ahluqibladiina ka mid a sunnatun waa shay sunno ah yani sunnada laga wado waa shay mustaxab ah yani waa shay mashruucah oo maarata sunnada nebiga nebigu uu jiriyey sala allahu calayhi waalihi wasalam dadka muslimiinta oo ahluqiblada in lagu tukado almarjuumi cala almarjuumi kii maarata la radmiyey in maarata lagu tukado ayaa mashruuca wazaani qofkii zaaniga ahaa ninkii zaaniga ahaa wazaaniyati gabadhii zinada ku dhacday waladii kii in lagu tukado ayaa sunno ayaa maarata mashruuca yaqtulu nafsahu naftiisa dilayey wagayrihi iyo kaa kayrkii oo min ahli lqiblati dadkii ahluqibladana ka mid ah wasakraani qofka sakraanka in lagu tukado ayaa mashruuca wagayrihi midkii aanan sakraanka ahayn asalaatu calayhim salaada dadka aan soo sheegnay dhammaantood lagu tukanayaa sunnatun waa shay maarata sunno ah oo mashruuca halka shiiku wuxuu ku taqriirinayaa qaacidada oo qaacida muhima oo ah dadka ahlu dadka ahluqiblada dhammaantood ama ha noqdeen kuwa maarata wanaagsan ama kuwa maarata fusaaqda ha noqdeen fisqiga ku dhacay dhammaantood inay waajib tahay in lagu tukado sunnadaana wuxuu ka wadaa shiiku waa mashruuc ee lagama wado maarata sunnada istilaaxiga ahayd oo ah waa mustaxab lagama wado leanna waxaan ogsoonahay dadka muslimiinta oo lagu tukado waa shay waxa weeyaan min furuud alkifaaya yacni waa fardu lkifaaya dadka muslimiinta qaybo ka mid ihi haddii ay istaagaan inta baaqiinta waxa weye xarajka iyo dembiga waa u ka dhacaya ama meesha qofka muslimka uu ku dhintay ama ha noqdo qof faajira ama qof maarata wanaagsan ha noqdo saalixa haddii dadka meesha uu ku dhintay dhammaantood ay ka tagaan salaadiisa dadkaa waxay noqonayaan dad maaragtay dembigii maarata wada camime ayay noqonayaan marka xukunkaasuna waxa weeyaan waa min furuud alkifaaya waa muslimiintao dhan ayuu markaa xukunkaasi waajib ku yahay qayb ka mid marka hadday istaagaanna qaybta kaleeto dembigu waa u ka dhacaya laakiin taa intaan laga fiirin yacni qofka ka qayb gala qof muslima janaazadiis ajar aada iyo aada u fara badan ayaa nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam uu maaragtay u sheegay sida jabal jabal uxud yacni maaragtay qaraariib la eg oo maaragtay jabal uxud maaragtay miisaan la eg ama maaragtay aada iyo aada uga weyn ayaa qofku maarata ka kasbanaya qofka muslimka inuu maarata wax ka soo aaso o salaadda wax uga soo tukado ama marka shiiku uu leeyahay almarjuumi wazani wazaniyati waladii yaqtulu nafsahu waxaan ogsanaa nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam ninkii naftiisa dilay iyo ninkii maaragtay guluulka sameeyey oo maaragtay khiyaanay haniimadii maarata khanaa'imtii muslimiinta ka dhexaysay wa wax yar oo kamid a maarata khiyaanada ku sameeyey nebigu labadaba maarata inuusan ku tukan bal uu yihi maarata ninkii maaragtay quluulka sameeyey salluu calaa saaxibikum nebigu maarata wuxuu yihi saaxiibkiina ku tukada marka taa marka laga qaadan maayo inaan lagu tukanin bal waxa ay daliil u tahay in laga in lagu tukanayo leanna nebigu waa u amray in lagu tukado oo wuxuu adinku maarata saaxiibkiin ku tukada sababta nebigu u diidana waxa weeyaan inuu dareensiiye nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam qofka quluulka ku dhacay yacni camalkaas xumaantiisa dadka muslimiinta kaleeto in la dareensiiyo kadalika nebigu markuu maarata ka reebtoonaaday qofkii naftiisa dilay yacni macnaheedu waxa weeyaan in la dareensiiye camalkaas camal fadiica inuu yahay dadka muslimiinta si ay maarata camalkaa mar dambe ta aysan u samayn intixaarka iyo wixii lamid oo kaleeto ama qofka marjuumkaa in lagu tukanayo taa waxa weye sunnada nebiga saxiixada ayaa tusinaysa sidii maaciz alaslami oo kaleeto yani nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam markii la dilay iyo saxaabadu ay ku tukadeen kadalika gabadhii maarata toobad keentay ee nebigu maarata markuu dabca inuu ku tukado uu maarata ka celiyey cumar bn khataab oo uu yihi maarata gabadhani waxay toobad keentay toobad yacni sabciina min ahli lmadiina haddii maaragtay ay toobad keenaan maarata u waasic noqon lahayd toobadeeda yani u waasic noqon lahayd ayay toobad keentay marka waxa weeyaan ama faasiq ha noqdo ama saalix ha noqdo qofku hadduu ahlu qiblo yahay waxa weeyaan wujuubka annaka nala ku leeyahay dadka muslimiinta in ay ku tukadaan oo salaadaas ay ogaan wey walaa yu walaa yukraju min ahli lqiblati min alislaami xataa yarudda aayatan min kitaabi illahi caza wajal aw yarudda shayئa min aahaari rasuuli illahi salى allahu alayh walih wasalam aw yadbaxa ligayri illahi aw yusalii ligayri illah waida facala shayئa min dalika faqad wajaba calayka an tukrijahu min alislaam waida lam yafcal shayئa min dalika fahwa muؤmin muslim biاlismi la biاlxaqiiqa wuxuu leeyahay alimaam lbarbahari raximah اllah walaa yukraju axadu qofna laga saari maayo oo min ahli qiblati ahli qibladii ka mid ah min alislaami islaamkii laga saari maayo xataa yarudda aayatan min kitaab illahi caza wajal ilaa aayad kitaabka qur-aanka ka mid ah ilaa uu radiyo oo uu dafciyo uu diido u inkiro aw yarudda shayئa min aahaari rasuuli lahi salى allahu alayhi walih wasalam ama uu radiyo shay ka mid a axaadiista nabiga ahayd saxiix axaadiista nabiga laga wariyo saxiixada ahayd ow yadbaxa ligayr illah ama cid aan allah ahayn uu dabiixa u sameeya isagoo u dhowaanaya oo ugu taqarubayo ama qabuurta saalixiinta ha noqdo ama asnaamta ha noqoto wahaakada ow yusallii ligayr illah ama cid allah ahayn uu u tukado waidaa facala shay-an min dalik shay arrimihii uu soo sheegay ka mid ah sida aayaadka alle wax ka mid a ama iyagii o dhan uu radiyo ama wax ka mid a uu radiyo ama axaadiidkii nebiga uu radiyo ama dabxi ligayr illahi uu sameeyo ama salaad ligayr illah uu maarata uu tukado ilahay cidaan ahayn uu u tukado faqad wajaba calayka adiga waxaa kugu waajiba an tukrijahu qofka noocaasa inaad ka saarti min alislaami islaamka waidaa lam yafcal shay-an min dalik shay arrimihi aan soo sheegna ka mid a hadduusan samayn qof fahuwa mu'minun muslimun waa mu'min muslima laa bilismi laa bilxaqiiqa bilismi fahuwa mu'minun muslimun bilismi mu'min mu- mu'min muslima weeye waa mu'min allah rumeeyey oo allah u hoggaansamay bilismi xagga isimka laa bilxaqiiqati xaqiiqada maya leanna waxa way xaqiiqada inuu mu'min muslima u yahay allah ayaa og ama isimka maadaama acmaal fiican ay ka muuqato waxaan leenahay waa mu'minun muslim marka mu'minun muslim marka leeyahana sida macruufka culummadu masalada waa isku khilaafsan yihiin yani iimaanka alimaanu walislaamu ma kelimatani mutaraadifatan miya mase laba macno oo kala gedisan ayay leeyihin waa mutaqayiraan marka culimmadu waa isku khilaafsan yihiin culummada qaar qaar ka mida sida moxamed ibn nasr marwasi oo kaleeto waxa uu leeyahay alimaanu walislaamu waa kelimatani mutaraadifatan waa laba kelimo isku macno ah culummada muxadisiinta qaybo badan oo ka mid ah na waxay ku tageen iimaanka iyo islaamka mutaqayiraan inay yihiin oo ay kala gedisan yihiin laakiin sida raajixa ah oo muxaqiqiintu maaragtay ay maaragtay ay tarjiixinayaan waxay leeyihiin labada kelimo ida ijtamaca iftaraqa markii ay kulmaan oo labadooda isku meel lagu sheego sida xadiisu jibriil oo kaleeto iimaanka iyo islaamka isku meel lagu sheego iftaraqa waa kala tegayaan oo maaragtay midba waxa weeyaan acmaal midba wuxuu wuxuu yeelanayaa maaragtay qaab lagu yaqaano ayuu yeelanayaa oo waxa weyan islaamkuna markaas wuxuu noqonaya acmaasha daahirada iimaankuna wuxuu noqonaya acmaasha baatinada ah waida iftaraqa haddii ay kala tagaan oo mid walbaba goonidiisa loo sheegana ijtamaca waa kulmayaan mathaal iimaankii baa keligii la sheegay macnihii islaamkana waa xambaarsan yahay ama macnihii islaamka kale islaamka kaliyaha la sheegay macnihii imaanka ayuu xambaarsan yahay qowlkaas ayaa wuxuu yahay arjaxu alaqwaal yacni meesha aan ka nir aan ka odhan lahayn waa mutaraadifaan ama waa mutaqaayiraan qaacidadan ayaa maaragtay ka wanaagsan ayadan ay adilada maarata iyadaa marata adilada maarata kitaabka iyo sunnada isku keenaysa oo ah haddii iimaanka iyo islaamka isku meel lagu sheegay sida xadiisu jibriil oo kaleeto yani laba macno oo kala gedisan bay yeelanayaan yani waa kala tegayaan laba macnoo kala gedisan bay yeelanayaan haddii ay kala tagaan oo mid gooni keligiisa la sheego kii kale macnihiisa ayuu xambaarsan yahay qowlkaas ayaa wuxuu yahay arjaxu alaqwaal marka waxaa ka muuqata hadalka shiikha tacbiirkiisa allahu aclam inuu ka mid yahay culummada isku idlaaqaysa iimaanka iyo islaamka marka qaacidadan shiiku uu taqriiriyey oo ah qofna inaan maaragtay ahlu qiblada ka mid ah aan islaamkii laga saarayn ilaa arrimaha sheikhu uu sheegay uu sameeyo sida inuu maarata aaya min kitaab illahi uu radiyo inuu maarata axaadiistii nebiga iyadoo dhan uu radiyo ama qaybo kamida uu radiyo dabxi ligayr illahi inuu sameeyo salaad cid aan allahayn inuu u tukado haddii arrimaha marka uu sameeyo wuxuu leeyahay qofkaas islaamkii waa ka baxay waxaana waajib kuwa islaamka inaad ka saartid awalan shaki kuma jiro qofka kitaabka alle dhammaantii radiyey oo yidhi kitaabka ilahay anigu ma aaminsani ama aayad ka mida radiyey ama axaadiisa nebiga jumlatan radiyey ama axaadiid ka mid ah walow hal xadiid ba ha noqdo oo og yahay inuu saxiix yahay radiye uu yidhi maarata anu ma yeelaya mana ogolay xadiidkaas cudurdaarna aan ka bixin haba yaraatee ama ilaahay keyrkiis dabxi u sameeyey asagoo maaragtay ugu dhowaanaya oo maarata maaragtay ajar baan ugu helayaa ama cid aan allahayn u tukaday asagoo dareensan in ilaahay cid aan ahayn loo tukado inay gaalnimo tahay in afcaashaas iyo arrimaha shiikhu uu sheegay inay gaalnimo tahay oo waxaan shaki ku jirin weyi laakiin gaalnimadu ma intaa kaliyay ku kooban tahay kuma koobna gaalnimadu aad iyo aad bay u fara badan tahay yani waxyaalaha lagu gaaloobayo ama ha noqoto shay maarata qawli ah ama shay ficli ah ha noqoto yani qawlan aw ficlan sida iimaanku uu maarata qawlun billisaan wa tasdiiqun biljanaan wa camalun bil- bilarkaan u ahaa kadalika gaalnimaduna lisaankana waa ka imaan kartaa jawaarixday ka imaan kartaa qalbigana waa ka imaan kartaa yani marka waxa weeyaan gaalnimada ama gaalnimo qalbiga qofka uu ka sameeya ha noqoto ama ha noqoto mid lisaanka uu ka sameeyo ama mid jawaarixda uu ka sameeya ha noqoto sida misxafki oo kaleeto oo meel qashina uu ku tuuro kullu dalika waxa weeyaan waa waxyaalaha islaamka looga baxayo walidalika culamaau ahli sunna markii gaa- maaragtay aqsaamu lkufri ee kufriga mukhrij can ilmillah markay qaybinayaan anwaacdiisa waxay gaarsiiyaan lix qaybood ayay gaarsiiyaan waxay yidhahdeen kufru takdiib yani kufru takdiib wa kufru alistikbaar waliibaa kufru licraab kufru shaki kufru ljuxuud kufru nifaaq yani lixdaa qaybood ayay gaarsiiyaan marka shiikhu markii anwaacdaas kufriga markuu sheegay ayuu wuxuu yihi waxaa waajib ku ah qofkii arrimahaas sameeya inaad islaamka ka saartid taa waxaan leenahay yaan loo qaadan kelimada iyada ah qof kasta inuu shiiku uu ka wado qof kasta ee qowl gaalnimo ah maaragtay ku dhawaaqay ama ficil gaalnimo ah sameeyey in maaragtay ay waajib tahay in lagu xukumo gaalnimo oo la yidhahdo hebel hebel maadaama qowl kufri uu ku dha- uu ku- uu maaragtay ku dhawaaqay ama ficil kufri uu sameeyey waa gaal taa waxa weye shiikuna ma aaminsana culammadii ka horreysana ma aaminsana manhajka ahlulxadiidna ka mid ma ahan qofka asagoo maaragtay aan islaamkii ka bixin ayaa waxaa ku kulmi karta khisaashii gaalnimada yacni waxyaalihii lagu gaaloobi lahaa iyo islaamkii uu ku kulmi karaa qaacidadaasna waa qaacida muhima jiddan yacni qofku haddii qalbigiisa ay ka baxdo qofka muslimkaa asagoo mus- asagoo ma asagoo maaragtay aan islaamkii ka bixin ama ima ima asagoo maaragtay iimaankii aan ka bixin haddii gaalnimo uu ku dhaco gaalnimadaasu ku dhaco bimu- bimujaradi wuquucihi fi lkufri inuu maaragtay islaamkii uu kaga ba- inuu maaragtay iimaankii uu ku waayayo oo mukhrij can ilmilla uu noqonayo taas waxa weeye waa min qawaacidi ahli lbidac ma ka mid maahan maaragtay qawaacid ahlu sunnaha qofka axyaanan waxaa dhici karta asalku waxa weeyaan inuu qofku gaalnimada uu ka fogaado oo maaragtay xaaraam weeye qofku maaragtay qawlan wa ficlan in maaragtay waxyaalihii lagu gaaloobi lahaa uu qofku ku dhaqaaqo waa shay maaragtay aad iyo aad u adag oo aad iyo aad u dhib badan oo waxaa laga yaabaa qofku maaragtay gaalnimada intuu ku dhaco ilaahay subxaanahu watacaala markaa inuu qofka khaatimaxma uu ku dilo laakiin qofku gaalnimo uu ku dhacay ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto ma ahan micnaheedu shiiku inuu leeyahay ilaaba waa ilaa gaalnimada ha lagu xukumo tusaale ahaan nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam waktiguu noolaa ghazwatu xunayn inay ahayd baan filaya markii nebiguga ay kasoo laabteen ayay waxay soo mareen maarata shajaro weyn oo maarata inay weliba sidri ahayd aan u malaynayo oo waktiyaashii maaragtay qabla bicti nabiyi sala allahu alayh wali slm mushrikiintu markay soo laabtaan ayay waxay samayn jireen maarata geedkay waxay ku xihan jireen seefahay ay ku xihan jireen marka saxaabadii kuwii ma weliba gaar ahaan dadkii maaragtay ahaa maaragtay islaamnimadoodu ay dhoweyd xadiiu lkufri bilca- eh, xadiiu alcahdi bilkufri ahaa ayaa maaragtay waxay nebiga ka- eh, ka codsadeen ay yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad yacni waxay yidhahdeen sidii nimankii gaalada ahaa daatu anwaad ay u samaysteen geedkii maarata seefa ay ku xi- geedkii seefa ay ku xihan jireen annakana geedkan maarata daatu anwaad nooga dhig maanta nebigu marka arrinkaas aad iyo aad buu uga xanaaqay aad iyo aad ayaa nebigu uga xanaaqay sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu nebigu yidhi maaragtay mu waxaa ku mu waxaad ii leedihiin ataquluuna kama qaalat banu israiila limuusa ijcal lanaa ilahan kama lahum aaliha qaala inakum qowmun tajhaluun war ma waxaad ii leedihiin maanta aad igu oranaysaan nabiyullaahi muuse reer banu israiil waxay nabiyullaahi muuse ay ka codsadeen oo ah maaragtay ijcal lanaa ilahan kama lahum aaliha yacni ilaah noo samee sida iyagoo maaragtay aaliha ay u samaysteen qaala inakum qowmun tajhaluun nabigu markaa muxuu ku yidhi waxaad tihiin adinku qoom maaragtay jahli ku dhacay oo maaragtay jahli samaynaya nebigu mausan oran war islaamkii ayaad ka baxdeen waad ridowdeen mar labad ayaan tawxiidka inay qabanaya wa maca dalika qowlkay ku dhaceen waa qowl kufr qowl kufri maaragtay bishahaadati nabiy sala allahu alayh waalihi wasalam uma thaniyan nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa ka soo aroortay aktar min maaragtay maratay min waaqica saxaabada nabiga waxaa ka soo aroortay sida mucaadi ibni jabal iyo saxaabo kaleeta nebiga in qaarna ay u sujuudeen sujuud toosafo maarata wejiga dhulka ay dhigeen qaarna ay hamiyeen inay maarata usujuudaan oo ay yidhahdeen nabiga maarata codka isusheegaya nabiga waa ku sujuudeynaa nebiguna waxa weeyaan labadii arrimoodba ninkii u sujuudona nebigu waa zajiriyey oo maxaa ku kalifa ayuu yidhi ninkii damcay maarata inuu sujuudona nebigu wuxuu yii isujuudi mayso nebiguna waxa weye isku cillo ayuu ka bixiyey labada qoloba labada waaqicaba nebigu wuxuu yidhi qof bani aadama haddii aan farayo inuu axad kaleo bani aadama ama qof makhluuqa haddii aan do axad makhluuqa haddaan haddaan amrayo inuu maarata makhluuq kale usujuudo waxaan fari lahaa gabadha yacni xaaska ayaan waxaan fari lahaa ninkeeda inuu sujuudo laakiin taa nebigu waa u diiday sala allahu calayhi waalihi wasalam halkana shiku marka muxuu yidhi aw yusalli ligayri illah ayuu maarata waxyaalihii kufriyaadka ahaa yani afcaashii kufriyada ahayd ayuu kusoo daray maarata shiikhu raximahullah marka nebigana sala allahu calayhi waalihi wasalam asaga laftiisa ayaa maarata loo sujuuday saxaabada qaarkoodna waxay hamiyeen inay sujuudaan nebiga ayaa ka diidey qofku marka waxa weeyaan inaad sujuudi aad samaysid iyo inaad ictiqaadisid hebel inaad usujuudid waa isku xukum inaad usujuudid oo ficilkii aad samaysid iyo inaad aamintid in loo sujuudi karo waa isku xukum labadu waa gaalnimo mukhrij can lmilla ah wa maca dalika saxaabigii usujuuday oo nebiga sujuuddii ficilkii sujuuda sameeyey iyo saxaabigii ku hamiyey oo go-aansada nebiga inuu sujuudo labadaba nebigu ma takfiirin bal nebigu sala allahu calayhi wali slm waa u ka diiday sujuudda iyada ah leanna labadaas saxaabiba waxay soo arkeen sidii maarata faris iyo ruum oo kaleeto dadkoodii cudamada ahaa yani madaxdoodii ay maarata ay racyada ay ugu sujuudayeen ayay waxay yidhaahdeen maadaama reer faris madaxdoodii ay sujuudayaan reer ruumna madaxdoodii ay sujuudayaan tacdiimkaas waxaa mudan nabiyullahi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam labada saxaabiba midkoodna kamaysan ahayn ilahay inuu shariig yeelo laakiin arrintan waxay ka ahayd taqaruban ila allah ilahay buu maarata ugu dhawaanaya sujuudda nebi maxamed ay sujuudayaan wa maca dalika maxalu shaahidkeenu waxa weeye asagoo saxaabadu ay sameeyeen ficil mukhrij can ilmilla ah ama ictiqaad mukhrij can ilmilla ah ayaa nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam lam ya lam yaxkum lam ya lam yaxkum calayhim bitakfiir nebigu maaragtay saxaabada ficilkaas samaysay marnaba maarata kumuusan xukmin gaalnimo taa marka maxaa dareemaysaa ficil kasta ama qowl kasta oo qofku maarata gaalnimaha uu sameeyo inaan lagu kufri xukminayn walidalika culimadu ahlu sunna waljamaaca ama ahlulxadiid waxa weeyaan qofka markii la takfiirinayo oo ficlu lkufri ama qowl kufri uu ku dhaco waxa ay u shardiyaan shuruud shan ayay u shardiyaan shuruuddaas markay mutawafiro ku noqoto oo qofka laga helo waxaa lagama maarmaana mawaanic ama asbaab keenaysa xukumkaas yacni waciidkaas in lagu fuliyo mawaanic maaragtay ka hor istaagaysa meesha inay ka baxdo mawaanicdan culimmadu waxay gaarsiiyaan oo maarata dafcinaysa xukunkii maarata in lagu fuliyo takfiirka walidalika marka waxa weeyaan marka qofku ficlu kufri ama qowl kufri uu ku dhaco waxaan leenahay laa budda waan tatawafara calayhi shuruudu takfiir mawaanicdiina meesha ay ka baxdo waana sida shiikha laftiisa uu jeedo mana ahan dadka caamatu nnaas ama dalabat lcilmi xataa qofka markii ficlu lkufri ama qowl lkufri intuu ku dhaco shuruuddii ay mutawafiro noqoto mawaanicduna ay mutawafiro noqoto xukunka ayaa iska leh yaa ku fulinaya ohanaya qofkaas waa gaal ahlucilmigaa iska leh alraasikuuna fi lcilmi ama dalabat lcilmi iyo cawaamu lmuslimiin xukunkaas haba yaraatee xukmu takfiir waxay shaqaha ku leeyihin male leanna waxa weeyaan shuruudda takfiirna ma fahmayaan mawaanicu takfir waxba ka garan maayaan qof marka aanan garan karin kayfa yatadahar wa kayfa yusalli inuu maarata usoo istaago uu yidhaahdo fulanun kaafirun fulanun kaafir bal uu ku dhiirado uu yidhaahdo caalamka maanta caalamu lislaami aniga iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel dad macduudiin bilasaabic mooye inta kaleta waa gaalo bal intaas aysan ku kaabsaman yirahn xataa dadka maaragtay sanad kastaba xajinaya oo maarata carafo dhowbna malaayiin malaayiin ah ama xarameynka ku tukanaya waa gaalo gaamurti taa marka waxa weeyaan safaahada iyo jahaalada iyo qilatu diyaanadu iyo waraca qilat lwarac meesha ay ummadda ka gaarto ayaa dareemaysaa kaa marka mujrimka afaaga ah wax lala yaabo ma ahan dabeecada iyo wax maaragtay dabeecada uu leeyahay iyo dariiqada uu daba joogana waa dariiqadii dadkii nabigu uu ka digay sala allahu calayhi waalihi wasalam uu nabigu yidhi kilaabu ahli naar laakiin wax lala yaabo oo maarata lagu qoslo waxa ah in dad badan oo ahlu sunno u abtirsanaya ama shabaab ha noqdeen ama maarata odayaal ha noqdeen inay maarata dadka heshadaan oo ay yidhahan dadkaasu maarata waa dad wanaagsan saxwa islaamiya ku jiraan wax la yidhaha saxwa islaamiyana maba jirto jeedaba wax la yidhaha saxwa islaamiya wax jira ma ahan yacni waxa weeyaan waa kelima mustaxdatha waa kelima mustaxdatha weeyaan ama waxa alfaada la yaqaano oo sharciga ah dadku inay muslimiin yihiin inay u kala baxaan dad culimo ah dad caamo ah waa ummaddu si u badnaan jirtay caamada dad dalabatul cilmi ah laakiin waxa la yidhaha saxwu hadafka laga leeyahay oo xisbiyadu ay ka leeyihin waxa weeyaan caalamku inuu seexday xaqii in la waayey xaqiina uu soo saaray ninka la yidhaahdo ummaddii xaqa ka seexatay oo sunadii gacantooda ay ka baxday xasan banna inuu soo baraarujiyey oo dadkii xasan banna uu soo maaratay uu maarata marada ka soo qaaday hadafka laga leeyahay saxwa islaamiya waa qaayadaa wy waana gaaya faasida laga soo bilaabo mundu an bucita nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha xaqa maarata daaifa maaragtay matasha oo sidii nabiga sala allahu calayhi waali wasalam looga soo qaaday ugu dhaqanta dhulka dushiisa laga waayi maayo ama daa'ifadaas marna waa badanaysaa marna waa yaraanaysaa laakiin markii la yihahdo saxwa alislaamiya waxa weeye ahlu lqawqaa waxay ula jeedaan dadka mukafiriinta oo muslimiinta maarata takfirinaya inay ka dhigaan dadkii ahlu xaqa ahaa dadkii ahlu sunnahana lagu daro maaragtay fii jumlati almukafariin kuwa maaragtay mukafiriinta oo lagu takfiirka xugmiyey oo gaalada ah in lagu daro taana waxa weeye waa min abtal baatil wax insha allahu tacaala dhici doonana maahan in maarata kelimada baadilada dadku ay isku raacaan marka shiiku sida aan sheegnaba waxa u jeedaa qofka ficlu lkufri iyo qowlu lkufri marka uu ku dhaco waxaa maaragtay xukumka takfiirka ku fulinaya waa dadka ahlu cilmiga alraasikuuna fi lcilmi ama dadka cawaamta iyo dalabat lcilmi xukumka waxba yaraatay shaqa kuma leh leanna waxa weeyaan takfiirku waa min xaqi illaahi almaxd waa xaq allah uu leeyahay ilahay iyo rasuulkiisa qofka aysan gaalnimo ku xukmin gaal kuma xukumi kartid shayga marka waxa wey takfiirka ama maarata xukmu takfiir wax adugu aad shaqo ku leedaha maahan waxaanan soo sheegnay hadda ka hor in maarata qawaacidda ahlubidaca ay kamid tahay man kafarana nukafiruhu qofkii anaka maarata nagu takfiir xugmiya ayaan maarata anakuna gaal leenahay qofkii gaal la yidhaha gaal baan leenahay taa marka waxa waa min qawaacidi almutakalimiin waxaana ku baxay waxaana maarata ku caanbaxay qaacidadaas nin la yidhaha abu isxaaq ilisbrayini min aimati almutakalimiin kamid ah ayaa maarata qaacidadaas aad iyo aad u tashhiiriyey qofkii anaka gaal la yidhaha gaal baan leenahay kelimadaasuna waxa waa baatil qofkii gaal ku yidhahda gaal ha dhihin gaalnimadu waxa weeyaan waa xaq alle takfiirku waa xaq ilaahay uu iska leeyahay qof ilaahay uusan gaal ku xukumin rasuulka alla uusan gaal ku xukumin ahlu cilmigu aysan gaal ku xukumin aduu gaal ha ku xukumin leanna waxa wey hadii aad tiraahdeed qofkii gaal igu xukumo gaal baan ku xukumaya kelimadaas waxay u dhigantaa qofkii ahalkayga faaxisho ku sameeya asna ahalkiisaan faaxisho ku samaynaya qofka caaqilkana waa dareemi karaa maarata kelimadaas xumaanteeda aniga ahalkayga qofkii ii daba mara ahalkiisaan u daba maraya waa kelimo aad iyo aad u xun sida ay u xun tahay ayay u xun tahay inaad tirahdid qofkii gaal yidhahana gaal baan leeyahay qaala alimaam lbarbahariyu raximah llah wa kulu ma samicta min alaahaari mima lam yabluqhu caqluka naxwu qowli nabiyi sala allahu alayhi waalih wasalam quluub lcibaadi bayna asbicayni bayna usbucayni min asaabici araxman caza wajal وqwlhi slى اlه عlيه وaلiه وsلم in اllaha تbaaraka وataعalى ynزل ilى smaء الdunya وynزل yومa crفة وynزل yومa القiyamة وجahanamu la yzal yudرx fiiha yadرx fiiha xatى yadca عalayha kadmة jla tanahu imaamku raximah الlah wuxuu leeyahay wkulu ma samicta min alaahaar wax allaaliya wixii aad maqashid oo axaadiia nabiga kamida oo axaadiia nabiga kamida sal lahu oo axaadiisii nabigana ah sala allahu alayhi waalih wasalam wa kulu ma samicta wax allaaliya wixii aad maqashid oo min alaahaari aahaartiina kamid ah wasalam oo mima kiina kamid ah lam yabluqhu uunan gaarin caqluka caqligaagu naxw wadalika naxwu qawlika qawl wadalika naxwu qowlu rasuuli llahi sala allahu alayh waalih wasalam sida nabiga qowlkiisi iyo wixii lamida sala allahu alayh waalih wasalam nabigu uu yidhi quluubu lcibaadi addoommada qalbiyaalkoodu bayna usbucayni min asaabi araxmaan laba farood oo faraha allaha raxmaanka ayay udhaxaysaa caza wajal sida uu rabuna u gedinayaa nebiguna marka uu yidhi اللهم يا مصر اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على عبادة على على طاعتك الله قلوبتك قدينا يو قلبك إنما أقد طاعتها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث كاس أو حديث صحيح يا حديث لمد كاه oo caqligaagu uusan keefiyada uusan gaarayn waxa weeye waa qawlihi nabiga qowlkiisa sala allahu alayh alih wasalam ina allaha alle tabaaraka watacaala alle sareeye yanzilu waa uu soo degaya ilaa samaai dunya ilaa tuliska dambeeto uu ka baaqi noqdo fayaqulu marka allah uu soo dego oo samaa dunya usoo dego wuxuu allah uu dhihi wuxuu allah waranayaa man yadcuunii faastajiiba lah yaa i baryaya oo dacwadiisa aan ajiibaa wa man yas'alunii fa ucdiya yaa wax i weydiisanaya oo su-aashiisa aan siiyaa waman yastakfirunii fa akfira lah yaa iga dembi dhaaf dalbaya oo aan dembigiisa dhaafaa xadiidkaasuna waxa weeyaan waa sida macruufka waa xadiis saxiixa imaam muslim iyo bukhaari iyo keyrkoodba ay wariyeen waana xadiis weliba mutawaatir ah wa yanzilu yowma carafa allah wuxuu soo degayaa yowma carafa yani xadiidkaas waxa weye waa xadiis daciifa wayanzilu yowma alqiyaama allah wuxuu soo degayaa maalinka qiyaamaha lifasli qada ayuu allah usoo degaya subxaanahu watacaala sida qur-aanka iyo iyo sunnada labaduba ay tusinayaan allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wajaءa rabuka wlmalaku safan safa rabbigaana rabbigaa maalinka marka uu yimaado malaa'igtuna safsaf ay u timaado sida allah subxaanahu watacaala fi suurati lbaqara uu ku oranaya hal yanduruuna ila an yatiyahum allah fi dulali min algamami walmalaa'ikatu waqudiya alamru wa ila allahi turjacu lumuur marka allah majiaa imaanshahaas uu imaanayo waa lifasli lqada maalinta qiyaamaha markii allah uu imaanayo sidaa nuzuulka alle aana keyfiyadiisa u garanayn ayaana majia allana keyfiyadiisa aan loo garanayn wa jahannamu laa yazaalu allah ka uu zuuli maayo yadraxu fiiha inuu dhexdeeda maarata cusaatu lmu'miniin iyo gaaladii inuu ku tuurayo xataa yadaca calayha ilaa uu dusha uu ka saaro allah subxaanahu watacaala uu kaga dejiyo khadamahu gomadiisa jala hanaa'uhu wa qawli wa qowli illaahi tacaala iyo allah qowlkiisa lilcabdi addoonka allah uu ku oranayo uu u oranayo in mashiita ilay aniga haddii aad ii soo socotay harwaltu ilayka waan kusoo degdegayaa wa qowlihi nabiga qowlkiisanabiwa qowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu alayh alih wasalam ina allaha tabaaraka wa tacaala allah sareeye khayrkiisuna badaye yanzilu waa uu soo degayaa yowma carafa waa xadiidkii daciifka waanu soo marnay oo mukarar ah wa qowlihi nabiga qowlkiis sala allahu alayh alih wasalam khalaqa allahu aadama allah nabiyullaahi aadam ayuu abuuray calaa suuratihi yani calaa suurati raxmaan allaha raxmaankaa suuraddiisa ayuu nabiyullaahi aadam uu ku abuuray yani allah suuraddiisa ayuu ku abuuray nabiyullaahi aadam wa qowli nabiyi sala allahu alayhi waalih wasalam nabiyla nabiga qowlkiisa uu yihi nebigu ra'aytu rabbii rabbigayaan arkay fii axsani suuratin suuratan ugu wanaagsan wa ashbaahu hadihi alaxaadiid axaadiistaas kuwa nadaa'irtooda ah oo la midka ah oo shabahaya facalayka laazim bitasliimi nabadgelin inaad nabadgelisid bitasliimi nabadgelin wa watasdiiqi rumayn yacni tasliim iyo inqiyaad inaad samaysid iyo tasdiiq qalbiga aad ka rumaysid arrinkaa laazim watafwiidi u tala saarsho allah subxaanahu watacaala cilmigeeda loo daayo yani cilmulkayfi ayaa laga hadlaya yani adilada aan soo marnay iyo keyrkood oo allah sifaadkiisa tusinaya dhammaantood macnahooda waxa weeyaan waad rumaynaysaa waanaad u hoggaansamaysaa ama kayfiyada allah tilmaamahaas uu leeyahay iyo qaabka uu ugu tilmaaman yahay allah baad udaynaysaa waa cilmiga mutashaabiha oo allah nebiga usan u sheegin sala allahu calayhi waali wasalam ahlu cilmiguna aysan ogeyn laa tufasir shay-an shayna ha fasirin oo adiladaas iyo kuwa la midkaa ka mid ah laa tufasir shay-an min haadihi shay ka mida adiladaas ha fasirin bihawaaka hawadaada ha ku fasirin waxaad jeceshahay yacni shay hawadaada maarata waafaqsan oo keenaya keefiyaadkii keefiyaadka mutasawirka ku ah qalbigaaga inaad ku fasirtid axaadiisi nebiga oo sifaatka alle iyo asmaada alle ku saabsanayd iska ilaali fa ina aliimaana iimaanku bi haada axaadiida sifaatka aayaadka sifaadka la rumeeyo waajibun waajib weeyi aayaadka sifaadka iyo axaadiidta sifaadka aayaadka asmaada alla ka hadlaysa iyo axaadiidta asmaada ka hadlaysa dhammaantood in la rumeeyo oo loo hogaansamo waa shay waajib ah faman fasara shay-an min haada shay ka mid adilladii aan soo marnay iyo kuwa la midkaa qofkii ku fasira bihawaahu waxa asagu uu jecel yahay oo shaydaankiisu uu sawiray ow raddahu ama radiyo o yihahda maba aaminsaniba fahuwa jahamiyun kaasi waa jahami leanna jahan baa lagu yaqiinay asmaada alle iyo sifaatko sifaadka allaba jumlatan wa tafsiilan yarxamuka allah jumlatan wa tafsiilan inuu maarata u beeniyey wixii ka dambeeyeen asay ku raaceen oo maarata munkiriinta ama mu-awiliintaha sida muctasiladii iyo ashaacirada labaduba marka ha halkan wuxuu kaga hadlayaa shiiku qaacida min qawaacid ahli ilxadiid oo ah wax allaaliya wixii axaadiisa nebiga ka soo arooray oo saxiix ah oo ku soo arooray allaha sifaadkiisa iyo asmaadiis in lagaa rabo inaad maarata rumaysid oo u hogaansantid oo macnaha min xaysu luga alcarabiya uu tusinaysa sifadaasu inaad rumaysid sida sifatu listiwa ama sifatu nuzuul oo kaleeto nuzuul degitaan allah inuu leeyahay jihada sare allah uu ka soo degayo uu jiro ilaa asmaai dunyaana usoo degayo laakiin kayfiyada iyo qaabka allah usoo degayo nebiga looma sheegin maadaama nebiga aan loo sheegin oo cilmiga allah uu la khaas yaha uu noqday sidaa allah ugu daa sidaa ayaa allah ugu daynay sida allah subxaanahu watacaala samci aada ugu rumaysay samciga allana uu kaga bedelan yahay maarata samciga makhluuqaadka oo maarata muxadadka kayfiyadiisa la garanayo uu midka alla uga gedisan yahay oo midka allah aada u tiri maaragtay waa samci ama maqal ku habboon oo qaabkiisa aan na fahmayn nebiguna uusan fahmayn qaabkiisa sidaas si lamid a ayaa ayi sifa oo sifaatka alla ka mida aada u sugaysa marka waxa weeyaan wax dhibaataana qofka waxa weya musbitka ah oo tashbiiha iyo tacdiilka iyo tamtiilka ka fogaaday wax dhibaataa la kulmi maayo laakiin dadka maarata nufaatu sifaatka mucadilada ah wax intay leeyihiin maarata ka carar tashbiih ayay maarata waxay maarata ku dhacayaan inay maarata sanam caabudaan sanam inay caabuda inay maarata cadam caabudaan mariya inay cadam caabudaan kuwa maaragtay isbaatka ku talax tegey oo yidhi maarata ilaahay sifo kasta oo uu sugto ama nebigu u sugo waan sugaynaa sifaadkaasuna waxay leeyihiin waxay la mid yihiin sifaadka makhluuqa kuwaasuna waxa weeyaan waxay caabudayaan asnaam ayay caabudayaan walidalika culimmadu waxay dhahaan almushabihatu axsanu xaalan min almucadila kuwa maarata mushabihada ah ayaa xaal ahaan ka wanaagsan kuwa mucadilada ah lianna almushabiha yacbuduuna alasnaam liana almushabiha yacbudu sanam walmucadilu yacbudu cadaman qofka mushabiha ah wuxuu caabudayaa sanam ama midka mucadilka oo sifaatkii alla iyo asmaadii alla diiday wuxuu caabudaya cadam qofka marka wax jira caabudaya iyo qofka wax aan jirin caabudaya ayuhumaa axsanu xaalan labadooda maarta waxaa gaalnimo yar midka maarata wax jira caabudaya leanna wax cadama wax caabudaya wax jiraba maahan wax jiraba maahan qofka wax caabudaya waa uu ka sokaya qofkan waxba caabudayn marka waxa weye micnaheeduna taas ma ahan in la leeyahay maaragtay mid baa maarata islaamka soo xiga labadooda waa gaalo gaalo dhasho wey laakiin kufriga ayaa kala sokeeya laftiisa kufriga laftiisa waa uu kala sokeeya kufriga yani masaal ka soo qaad allah subxaanahu watacala markuu leeyahay allah ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar yani kufriga nifaaqa yani iyo kufriga maarata gaalnimadiisa banaanka qofku ula taagan yahay waa kala xun yihiin walidalika inay kala xun yihiin allah subxaanahu watacala gunta ayuu geeya maaratay kuwii muslimiinta ku dhex jiray oo lahaa maarata nebiga nebinimo aan u rumaysannahay salaada la tukanayey dagaalka aan la gelinaa lahaa ilaahay gogol buu kaga dhiga maaratay ahlunaarka o dhan buu uhosmariyey walidalika taa marka waxay ogaanaysaa gaaladu kufrigooda waa dabaqada u kala sareeya aad iyo aad ba marata gaalnimada u kala sareysa marka halka shiiku wuxuu ku qarirayaa ayi sifa oo allah naftiisa u sugay ama rasuulku u sugay sida ugu sugay adoo tashbiih iyo tacdiil iyo takyiif ka fogaanaya usug marka sifaadka marka axaadiidta sifaadka wuxuu ka soo qaaday sida xadiidka maaragtay uu yihi maaragtay quluub alcibaadi bayna usbuucayni min asaabic araxmaan allah subxaanahu watacaala quluubta addoommadu ilaahay maaragtay laba farood oo farihiisa ka mid ah in maaragtay ay ku dhex sugan tahay ilaahayna uu gadinayo sida uu raba u gadinayo oo hadduu rabana iimaanka uu ku dilayo hadduu rabana maaragtay fido qofka uu celinayo haddii marka horta muslim u ahaa ama haddii gaal u ahaa ilaahay maarata islaamka u celinayo wahaakada marka waxa weeyaan hadhihin ilaahay sidee fara loogu sugay makhluuqa alle yaa ilaahay u aqoonog nabiyullaahi maxamed asaguu soo diray asagaa allah u waxyooday xadiidka isaga ah waxyigii marka allah u waxyooday ayaa nabigoona soo gaarsiiyey marka qofka odhanaya nebiga ayaan rumeeyey oo odhanaya laa ilaha illa allahu maxamed rasuulullah oo nebiga allahna waxdaaniya u qiray nebigana itibaac uga markhaati kacay wax allaaliyo wixii nebigu la yimaado ama allaha ka soo sheego ama maarata waxyaalo kaleeto maarata sida maarata cibaadaadka inteedo kaleta ha noqoto wax allaaliyo wixii ilahay uu ka soo wariyo ama sifaadkiisa ha noqoto ama cibaadaadka inteedo kaleta ha noqoto waa in qofka muslimka yidhaha samcan wataacan waxa weeyaan inuu yidhahdo cala ra'si walcayn inuu yidhahdo maaragtay samicna wa atacna laakiin inuu yidhaahdo sidee loo odhan karaa quluubta addoommada ayaa maarata ilaahay laba farood oo uu leeyahay ku jirta ma ilahay baa fara leh ayib haddii ay tira ma ilahay baa ma ilahay baa fara leh waxaan ku leenahay oo annaku aan odhanayna macshar ahli sunna ma ilaahay baa dhegale ayib wuxuu odhanayaa marka qofkaas hadduu ashcari yahay wuxuu odhanayaa ilaahay waxa weye ma ilaahay baa samci leh baan leenaha ma ilaahay baa samci leh waxay odhanayaan marka ilahay samci buu leeyahay kadalika waxaan leenahay sidaa samcigu u sugteen tanna u suga haddii samcigoodu markii ay allah u sugeen hadduu ahaa hadduu ahaa maaragtay isbaatka allah samciga ay u sugeen hadduu ahaa isbaatu wujuudin laa isbaata kayfiyatin hadduu ahaa kadalika waxaan leenahay faraha allana isbaatu wujuud u suga isbaata kayfiyatin ha suginina ayi sifana marka waa sidaa weyn walidaalika ahlu sunnuhu marka ay xujaynayaan maaragtay min xaytu maaragtay alqawaacid alcaqliya markii ay ku xujaynayaan naqliga waxa weye adilo ku filan bay leeyihiin naqliga marka waxa weeyaan adiladii ku filayd markay ku radiyaan ayay masna adila caqliya ayay ugu daraan oo waxay adilada caqliga ay ku radiyaan waxaa ka mid a waxay leeyihiin jahamiyada oo kaleeto maxaa sugaysaan allah maxaad ogashihiin daataan u ogolnahay leeyihiin ilahay daataan u ogolnahay daatadaas allah uu leeyahay wax sifaa usugi maayaan haba yaraatee wax magacana usugi maayaan waa wujuud mudlaq ah waxa la yidhaha wujuud mudlaqa wey ayib waxaan leenahay alasmaau alkalaamu fi alasmaai wasifaat kalkalaami fi daat asmaada alle iyo sifaatka alle macshar ahlu sunna haddii aan nahay hadalka aan ka leenahay waa hadalka aad ka tidhaahdeen daatada alle daatada alle markay sugayeen jahamiyadu ma isbaatu kayfiya miyay sugeen mase isbaatu wujuud isbaatu wujuud bay sugeen oo waxay yidhahan allah wuxuu leeyahy daata mudlaqa ayuu leeyahay yani isbaatu wujuud bay sugeen waxay leeyihiin wujuud mudlaqa allah uu leeyahay waxaan leenahay maadaama isbaatka daatada alla aad u sugteen ay ahayd isbaatu wujuud ay ahayd ee isbaatu kayfiya aysan ahayn kadalika isim alle iyo sifo alle ee rasuulku uu allah ku magacaabay ama allahu isku magacaabay waxa allah sidiisa ugu suga ama kayfiyada allah u daayo sida maaragtay aad daatada aad u tirahdeen kayfiyada alle ma garanayna daatada daatada alle kayfiyadeeda ma garanayno kadalika waxaan leenahay asmaada alle iyo sifaatka alle waxa allah sideeda aan ugu sugaynaa laakiin qaabka allah uu ugu sifoobo tilmaantaas nebigana looma sheega annakuna ma garanayno taa marka waxaa kaa haraysa dhibka iyo foolxumada shaydaanku u sawiray jahamiyada waxaad usoo gudbaysaa marka qaacidadii ahayd nimanka la yidhaahdo almuctazila oo la yidhaahdo aljahamiyatu dukuur ayay u yaqaaneen ahluxadiidku aljahamiyatu dukuur yani waa jahamiyadii maaragtay ragga ahayd leanna waxa weeyaan asmaadii bay sugeen wax allaaliyo wixii sifaat tahay dhan bay ka mareen waxay yidhahan wax sifa aan sugayna lama arko leanna waxa wey dii aan sifo sugno waa tashbiih ilahay baan maarata tashbiih u sugaynaa tashbiihuna waa gaalnimo itifaaqa ahli sunna wa ahli bidac waxa wey ilahay in maarata tashbiih loo sugo waa gaalnimo marka waxay yidhahdeen meesha marka waa inaan ka saarna wax allaaliyo wixii sifaa ayagan ahlu sunna waxay yidhaahdeen marka ay xujaynayeen maaragtay xagga maaragtay adila alcaqliya markay ku xujaynayeen ayay waxay ku yidhaahdeen alkalaamu alkalaamu fi sifaati kalkalaami fi lasmaa yacni kalaamka ama hadalka laga alqawlu alqawlu alqawlu fi sifaati kalqawli fi lasmaa qawlka aan ka leenahay ama hadalka aan ka leenahay sifaatka alle waa qowlka aad ka leedihiin sifaatka sifaat waxaan dhihi laha maarata qowlka aad ka leedihiin asmaada asmaada alla markaad u sugayseen ma isbaatkiina ma waxaa isbaatu kayfiya mise isbaatu wujuud haddii ay yidhahan isbaatu wujuud baan sugayna isbaatu kayfiya maana sugayn kadalika annaguna waxaan leenahay sifaatka allahna u sugayno sugitaanka aan sugayno waa isbaatu wujuudin laa isbaata kayfiyatin taa marka waxaa ku baxaya oo ku baaba'aya baadilkii iyo shubhadii ay soo arooriyeen nimanka la yidhaahdo muctasilada kadalika ashaacira oo ay u yaqaaniin culamaa ahli xadiid makhaaniis aljahmiya yacni makhaaniis waxa weeyaan waa maaragtay qofka khuntaha ah qofka khuntaha waa qofka lebebshaa soomaalida ay yidhahdaan yacni makhaaniis aljahmiya waxaa loogu bixiyey nimanka la yidhahdo jahmiyadu asal ayaga oo ah sifaadka iyo asmaada alla inkiritaankooda leanna waxa way asmaada alla iyo sifaadka waxba kama soo reebin ayagu marka waa asalkii bay joogaan dayib muctasiladuna dukuur bay noqdeen oo asmaadii bay reebeen wax allaaliya wixii sifaadka hal xaba kama reebin amaa ashaaciradu asmaadii o dhanna waa sugeen si ahlu xadiidka u sugeen dayib sifaadkiina lix sifo ayay sugayaan lix sifo ayay sugayaan toddoba sifaan sugnay lahan lakin xaqiiqatan waxay sugayaan waa lix sifo inta kaleeto waxay qaadeen maarata dariiqadii waxay qaadeen jahmiyada oo waxa way waay diideen ta'wiil iyo balaaye iyo taxriif ayay maarata ku sameeyeen walidalika waxa weeyaan waa daa'ifa bayna bayna waa bayna almuctazila addukuur wa aljahmiya ayay udhexeeyaan marka sidaas aya waxa lagu yihi maaratay waa makhaaniis aljahmiya ilaana waxa weeyaan haddii asmaadooda sifaadkoodhan hadday diidi lahaayeen waxaa la odhan lahaa waa muctazilo rasmi ayaa la dhihi lahaa marka halkaa marka waxaa ku baaba'aya oo maarata kaaga haraya shubahaadka baadilka ah oo caqliga ah oo ay soo aroorinayaan jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada dhammaantood markaa shiiku wuxuu kusoo jira raximah ullah taqriirinta uu taqriirinayo qaacidadaas muhimka oo ah allah asmaadkiisa iyo sifaadkiisa ayadoo qofka sunnigaahi uusan tamthiil iyo tashbiih iyo tacdiil midna usan ku samayn sidii allah uu naftiisa ugu sugay ama rasuulku ugu sugay inaad maarata usugtid adoo maarata tashbiih iyo tacdiilkii adoo maarata ka fogaanaya tamthiilka intaba axaadiista marka uu soo qaatay sifaadka sida xadiidu nuzuul oo kaleeto waa waa macruuf maarata waa xadiis mutawaatir ah allah subxaanahu watacaala inuu leeyahay nuzuul yaliiqu bijalaali illahi allah subxaanahu watacaala jalaaladiisa laay u ah kayfiyadiisa iyo kunigeedana allah kaliya uu garanayo dadka marka nufaada ah ama maaragtay muxarifiinta ah sida ashaacirado kaleeto waxay yidhahdaan allah amarkiisaa soo degaya ama maarata malaggiisa ayaa soo degaya marka taasna waxa wey qowlkaasna waa qowl baatil ah waxyaalaha ugu horeeya aad ku fahmi karto in maaragtay amar alle aan looga jeedinna oo allaha ay tahay daatadiisa maarata waxaa nuzuulka maarata loo sugayo allah markuu soo degay habeen kasta aakhirkiisa wuxuu leeyahay hadalladan yaa maaragtay ituugaya oo maaragtay waxa maarata tugmadiisa aan ajiibo yaa maarata waxay weydiisanaya oo su-aashiisa aan siiyaa yaa dembi dhaaf dalbayo aan u dembi dhaafaa qolada marka odhanaysa islaamna sheeganaysa o odhanaysa maarata malag baa soo degaya ama amar alla amar allah ayaa soo degaya laa shaka amar alla habeen kasta inuu soo degayo leylan nahaaran amarka alla waa soo degayaa leylan nahaaran buu amarka alla soo degayaa thulithu leyl alakhiirna maarata amarka alla khaas kuma ahan marka tanazulan macahum qowlkooda faasidka haddii xataa tanazul loo sameeyo oo layahay bal sida aad maarata aad u fasirayseen xadiidka aan aan la aragna haddii la yidhaahdo oo layahay amar alla soo degaya ma amarka alla ayaa wuxuu leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lahu man yastakfirunii fa aqfira lahu ma amarka alla odhanaya waxa weeyaan waa qowl aad iyo aad u liita wey waana dawq aad iyo aad u xun qofku inuu maarata arrintaas iyada inuu dareemi waayo oo uu yidhaahdo amarkii allah naadinaya amar allah hadlayo wuxuu leeyahay yaa baryayo aan baryadiisa ajiibaa yaa waxay weydiisanayo maarata waxa uu weydiisanaya su-aashiisa aan siiyaa yaa dembi dhaaf dalbayo aan u dembi dhaafa ma amarkii allah odhanaya taa waxa weeyaan waa wax aan suurtagal ahayn qof caaqil inuu ku hadlo uma taaniyan dhanka kale u soo dhig marka ay leeyihin malag allah soo degaya malagal hadduu soo dego malagii miyaa wuxuu leeyahay yaa i baryaya yaa iga dembi dhaaf dalbaya waxaa laga yaabaa bacdu almutahawiriin almutasawifa inay yidhahdaan ha malagga waxa weeyaan waa dembi dhaaf waa la weydiisan karaa leanna waxa weeyaan qubuurtii ayay waxay leeyihiin dembi dhaaf baan weydiisanayna ka xishoon maayaan inay marka tajaruca noocaas ay sameeyaan waa qadiya gayri mustabcad oo aan la biciisan karin almuhim xadiidka ayuu ku cadyahay dhexdiisa hadallada yacni tahawurka ah oo baatilka ah inuu xadiidku aad iyo aad uga fog yahay allaha daatadiisa ayaa soo degaysa ama qaabka uu soo degayo kayfiyada uu soo degayo waa nebiyullaahi maxamedna looma sheegin nebiguna saxaabada uma sheegin annakuna maba ogaan karno allah baan uwa maarata arrinkaa u daynayna sida samcigiisa maqalkiisa kayfiyadiisa iyo hadalka allahan u sugayna kayfiyadiisa sida allahan ugu daynay ayaan sifo ka sabaa kayfiyada allah ugu daynayna amaa nuzuulka yowmu carafa yani shiiku wuxuu usoo qaatay yani lilictidaad yani xadiidka yani duruqdiisa markii la fiiriyo maaragtay markii xagga rafciga laga fiiriyo hal dariiq oo saxiixa kuma jiro duruqdiisa o dhan waa daciif marka laakiin hadduu daciif noqdo dacfigiisu wax dhibaato ah oo uu leeyahay ma leh leanna waxa wey allah inuu soo degayo oo thuluthu leyl alakhiir uu soo degayo waa shay mutawaatira weeye waa shay mutawaatira weeye haddii marka xadiidkan uu saxiix noqdo iyo hadduu daciif noqdoba waxuu kusoo kordhinaya male leanna qadiyada nuzuulka alle oo sifadaas inuu allah leeyahay waa sifa mutawaatira waxa weeyaan axaadii axaadiidta mutawaatirada ay sugtay bacdu almutahawiriin ayaa maarata mararka qaarkood waxa laga yaaba dhalinyarada inay dhex maraan inay yidhahdan marata xadiidkaa sifadaa kusoo aroora waa daciif amase inay yidhaahdaan sida imaam lawsaaci oo kaleeto riwaayaadka ama maaragtay kelimaadka laga soo wariyo oo kaleeto marka culuwi allah laga hadlayo oo yidhahdo maaragtay taabiciinta ayaan waxaan soo gaaray dhammaantood inaysan isku khilaafin allah culuwigiisa waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay arkaan hadalkaas oo kaleeto inuu sanadkiisu u daciif yahay kadhig sanadkiisu markuu daciif noqdo oo hadalkaas iyo hadallada midka iyo hadalkan oo kalete sanadkiisu markuu daciif noqdo dacfigaas muxuu qiimaha keenayaa waxuu ka dhibaya male leanna waxa weye adilada culuwiga kusoo aroortay culummadu waxay yidhaahdaan yani maa yuqaarib alfa daliil ayaa kusoo aroortay oo caqli iyo naqlia naqli naqli adila naqliya walcaqliya yani adilo ku dhow ilaa kun daliil ayaa kusoo aroortay marka masalada noocaasa hal xadiid oo daciif noqday iyo athar daciif noqday waxay ka dhibaysa lama arko kadalika nuzuulkuna waa la mid haddii la yidhahdo xadiidka xadiid xadiidu nuzuul yowma carafa waa daciifu noqday yani nuzuulka alle horuu saabit noogu noqday oo axaadiidiis waa axaadiis mutawaatira oo muxadisiinta dhammaantood ay soo rartaan ay soo raraan sida ibn cabdilbari iyo keyrkoodba ay soo rareen marata tawaaturkiisa ama xadiidka kaleeto oo uu shiiku soo raray oo uu leeyahay jahanamo allah ka usuuli maayo inuu maarata dadkii mutaysta uu ku ridayo ilaa ilaahay gomadiisa maarata uu ka saaro oo markaas inziwaa uu dhaco oo isku soo maarata isku soo dhowaato si marka ahalkeedi markaas ay ciriir ugu noqoto taa waxa weye allah subxaanahu watacaala ballan buu qaaday allah inuu buuxiyo jahanamo inuu maaragtay laamlaana jahanama min aljinnati waannaasi ajmaciin allah dhaar wuxuu ku maray oo uu ballan u qaaday inuu maaragtay jahanamo uu buuxinayo marka jahanamana ka zuuli maysa inay leedahay wa taqulu hal min maziid mar kasta waxay leedahay hal min maziid yacni fawj bacda fawj bacda fawj markii lagu rido oo ahlunaarkii ama cusaadii ha noqdeen mu'miniinta ama maarata gaaladii ha noqoto markii lagu rido ilaahay cadad uu garanayo mar kasta waxay leedahay hal min maziid allahna wuxuu u ballan qaaday inuu buuxinayo sababta marka keentay allah marka xikmada ka dambaysa ilahay gomadiisa inuu saaro ayadu mar kasta waxay ku jirtaa in leedahay hal min maziid allah marka markuu gomadiisa uu saaro waxa weeyaan qaydaheeda kaleeto dhan ayaa isku imaanaysa waa ay buuxsinaysaa marka ciididii bay gelaysaa ilaa marka makaan faadiya laga waayo marka xikmada ka dambaysa oo allah subxaanahu watacaala gomadiisa inuu saaro waa sidaa wey marka xadiidka waxa weeyaan gomadda allah uu saarayo wuxuu la mid yahay sifadaasu sida sifatu nuzuul oo kaleeto waa sifaadka sifaadka layahay maratay alafcaal alikhtiyaariya oo maaragtay ay diidayaan marata kullaabiyadu ay diidaan marka sifaadka ikhtiyaariga waxa weeyaan sida sifaadka sifaat sifaat sifaadka layahay sifaatu daatiya sida loo sugo o kaleeto ayaa allah loogu sugaya qofka marka waxa weeyaan sifaatu daatiya allah u sugay waajib waxaa ku ah alafcaal ikhtiyaariyan allah inuu sugo sida sifatu nuzuul sifatu daxik sifatu lqadab maarata sida sifadan maarata allah subxaanahu watacaala gomadiisa uu saaraya maaragtay jahanamo oo kaleeto kadalika axaadiisa uu soo qaato sifaadka allah sugaya waxaa ka mid ah xadiidkan isaguna maarata saxiixa ah oo uu leeyahay allah subxaanahu watacala wa xadiis lqudsi in mashita ilaya in mashayta ilaya harwaltu ilayka yani haddii aad i socto harwalaan kuu samaynaya iyaduna waxay kamid tahay min alafcaal alikhtiyaariya allah subxaanahu watacaala ficil uu samaynaya weeye kayfiyadiisana allah kayfiyada uu samaynayana allah kaliya uu garanayo ama xadiidka u dambeeya oo ah khalaq allahu aadama calaa suuratihi xadiidka isagaa laba lafdi buu kusoo aroora calaa suurati araxmaan iyo calaa suuratihi waana isku macna labaduba yacni allah subxaanahu watacaala aadam wuu abuuray suuradiisii buu ku abuuray suuradiisii buu ku abuuray dadka marka waxaa laga yaabaa dad badan inay markaa ay macnahaas way qaadan waayaan oo ay yidhaahdaan sidee baa suura al suuradii alla sidee baa loogu abuuray sidee baa loogu abuuray meeshaa ka saar allah markuu leeyahay lima khalaq eh, maaragtay eh, aayaddii maxay ahayd lima khalaqtu biyaday labadeeda gacmo nacam maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday maxaa kaa reebay ibliisow wixii labadeeda gacmo axadkii labadeeda gacmood aan ku abuuray inaad isujuudid allah marka hadalkaa uu leeyahay bal u fiirso maxaa ibliisow kaa reebay axadkii labadeeda gacmood aan ku abuuray inaad usujuudid yuu yahay axadkaas waa nabiyullaahi aadam dayib qofka marka odhanaya nebigu markuu yihi khalaqa allahu aadama calaa suuratihi sidee buu ilaahay nabiyullaahi aadam suuradiisa ugu abuuray qofka odhanaya waxaan leenahay allah markuu leeyahay eh, maa manacaka an tasjuda lima khalaqta lima khalaqtu biyaday wixii aan ku qofkii aan ku abuuray labadeeda gacmood maxaa kaa reeba inaad usujuudid waxaan leenahay sidee buu allah sideeba maxaad ku jawaabaysa aayaddan markuu leeyahay maxaa kaa reebay axadkii labadeeda gacmood aan ku abuuray inaad usujuudid waxaa laftiisa la odhanayaa sidee buu allah ku abuuray sidee buu labadiisa gacmood allah ugu abuuray ma banaan tahay qof inuu yidhahdo sidee buu ilaahay ugu abuuray labadiisa gacmood ma banaana abadan kadalika xadiidkan waa la mid miyaan ognahay ilaahay siduu labadiisa gacmood ugu abuuray aadam ma garanayno kadalika siduu maaratay suuradii suuradii allah sida uu maaratay ugu suureeyey waa qadiyad aana garanayn wey laakiin waxaan rumaynaynaa sidii labada sida uu u yiri allah subxaanahu watacaala sidii odhan maynay sida uu maarata allah u sugay labadiisa gacmood inuu nabiyullaahi aadam ku abuuray annagoo keefiyada aanan garanayn ayaan waxaan leenahay nabiyullaahi aadam suuradii allah ayuu ku abuuray keefiyadan allah baa garanaya wax farqiga udhexeeyana ma jiraan qofka yidhaahda ilaahay suuradiisa kumuusan abuurin nabiyullaah waa qof yidhi ilaahay labadiisa gacmood nabiyullaahi aadam ku abuurin yidhaahdo labadii gacmood oo allah uu lahaa wakiltaa yadayhi wakiltaa wakiltaa yadayhi yamiin labada gacmood oo allah uu leeyahana waxa weeyaan waa midig mid kasta waxa weeyaan waa midig bay noqonaysaa oo allah subxaanahu watacaala bidix ma u leh riwaayaadka sugaya allah bidix inuu leeyahay ama shimaal inuu leeyahana waa riwaayaad shaada wey marka waxa weeyaan qofka yidhaahda allah waxa weeyaan suuradiisii kumuusan abuurin nabiyullaahi aadam wuxuu ka dhigan yahay qofkii yii qofka yidhi allah labadiisi gacmood nabiyullaahi aadam kuma abuurin ama culimmada sida maarata aimat alxadiid qaarkood yani ijtihaadaadka ka dhacay oo xadiidkan ay awileen cafa allahu cama salaf laakiin dadka caamada ama dalabat alcilmi mawduuca uma banaana itibaac baa laga rabaa ama ninka imaamka hadduu ijtihaado oo ijtihaadkii maaragtay uu ku khaldamo waxa weeyaan ajarkiisa insha allahu tacaala waa u helayaa oo ah xaqii maarata goobitaankiisii xadiidka waa xadiidka dambe xadiidka maarata ku xiga oo uu leeyahay nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam ra-aytu rabbii fi axsani suuratin xadiidkaas imaamu tirmidi ayaa wariyey waana xadiid markii duuqiisa la aruriyey maarata haabit ah alxaafid ibnu rajab ayaana maarata aad iyo aad xadiiskaas duruqdiisa u aruuriyey kitaab maarata juz mucay juz maarata ayuuna maaratay ayuu gooni ayuu maaratay ayuu maaratay ka alifay oo takhriijkiisa iyo axkaamkiisa maarata aad iyo aad uu ugu soo bandhigayo nabigana sala allahu alayhi waalihi wasalam aragtidaas allah uu arkay fii axsani suuratin uu ku arkay ma ahan aragtida maarata isha ma ahan waxa weeyaan allah nebiga wuxuu arkay filmanaam ayuu ku arkay sida xadiidka duruqdiisu ay tusinayso marka waxa weeyaan sidaas ayaan u sugaynaa inuu maaragtay nebigu allah uu manaamka ku arkay suurada uu ku arkana waa suuro allah u munaasaba anaku kefiyayaa la garanayn marka shiikhuu siduu usii wado ayuu wuxuu yidhi ha isku dayn marka axaadiistaas asmaada alle iyo sifaatka alla sugaysa ama aayaadka allah asmaadii sifaadkiisa sugaysa shay ka mid ah inaad hawadaada ku fasirtid sida nimankii jahamiyada ama muctasilada ama ashaacirada ama maaturudiyada ee waxa weeyaan tafsiirkaagu waa inuu noqdo tafsiir itibaaca u leedahay oo tafsiirkii saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciinta aimatulhuda sida ay u fasireen sidaa maarata ku raac ama haddii aad isku degto inaad hawadaada maarata aad ku fasirtid oo qaarna aad rabisid qaarna aad sugtid ama ayagoo dhan aad rabisid wuxuu leeyahay qofkaas waa qof jahmi ah liana jahm ibnu safwan ayaa madhabka asal u ah isaga ayaa ta'fiiliyey ilahay sifaadkiisa oo la inkiro iyo asmaadiisa qala alimaamu raximah اllah wman zacma anahu yaraa rabahu fi daari اdunya fahuwa kafiru billahi lcadi fahuwa kafiru billahi caza wajal hada axaadiista saqrada shiikhu uu leeyahay qofkii rabbigiis arka yidhaahda maaragtay adduunyada ayaan maaragtay ku arkayaa rabbi waa u gaaloobaya waxaa tusinaya ama daliil u ah faqrada iyada ah nabiga sala allahu alayh wali wasalam xadiidkii saxiixa imaam muslim uu wariyey nabigu wuxuu yidhi tacallamuu anahu lan yaraa axadu minkum rabbahu caza wajal xataa yamuut waa inaad maaragtay ogaataan ama barataan axad axad adinka inka mid inuusan rabbigiis arkayn ilaa uu ka dhinto xadiidka marka muslim iyo cabdirazaaq ayaa wariyey kadalika imaamu tirmidina wuu wariyey waana saxiix yeelay axmed wuu wariyey waxaa kaloo lamid ah xadiidka xadiid kaleeto abu daawuud iyo keyrkiiba ay warinayaan xadiidka cubaad ibni saamit nabi wuxuu leeyahay sala allahu alayhi waalihi wasalam waanakum lan taraw rabbakum xataa tamuutuu nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam